أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynaya in maleeshiyaadkii dabadhilifyada ee ku caawiya dagaalkii khaza uu u soo raro gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya maamulka ridada ee puntland ayaa markii ugu horreysay shaaciyey tiro maleeshiyaad ka goostay maamulkiisa ee ku biiray kooxda ridada soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe wilaayada islaamiga ee mudug ayaa soo gebagabaysay dacwatul aryaaf ka socotay deegaanada wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo isniina taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobada bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda weydow ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtada maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorsheynaya in maleeshiyaadkii dabadhilifyada ee ku caawiya dagaalkii khaza uu u soo raro gobolada waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed maamulka ashaadala dirarka somalilan ayaa la sheegay inuu qaaday tallaabo kale oo uu qayb uga noqonayo gumaysiga yuhuudda sahayanada ah ku hayaan shacabka muslimiinta falasdiina warbaahinta uga afka dheer sahayanada ayaa faafisay in maamulka isku magacaabay somalilan uu aqbalay in maleeshiyaadka murtadiinta falasdiiniyiinta ee ka qayb qaatay dagaalka khaza ah iyo weheladooda loo raro dhanka gobollada waqooyi galbeed soomaaliya si ay uga badbaadaan weerarada xoogga muqaawamada wargeeska sahayuuniga ah ee makon rishon oo soo xigan ee saraakiil yahuud ah ayaa sheegay in maamulka somalilan uu diyaar u yahay inuu magangeliyo siiyo maleeshiyaadkii dabadhilfyada ahaa ee ciidanka yuhuudda ku gacansiiyey duulaanka cudwaaniga ah ee magaalada khaza wararka ayaa intaasi ku darayay in raridda maleeshiyaadkan iyo insaxaabka ciidamada gumaysiga yuhuudda ee mandiqada khadka cad ee magaalada khaza ay isku xiran yihiin nin lagu magacaabo xusaam al asdal oo ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta falasdiiniyiinta ayaa horey u sheegay in isaga iyo saaxiibadiisa la shaqeeyey yuhuudda iyo halis wajahayaan warbaahinta yuhuudda waxay tibaaxaysaa in dhaqangelinta marxaladda labaad ee heshiiska khaza ay sahayanadu qorsheynayaan in maleeshiyaadkan ay ka raan aagga rafax halka la geenayan ay tahay soomaaliya ilaa iyo hadda wax waraha kama soo bixin maamulka ashaadula dirirka somalilan oo ku aadan arrinkan balse cabdiraxmaan ciro ayaa maalmo ka hor madaxweynaha yuhuudda kula kulmay magaalada daafos ee waddanka switzerlan mahadsanid marwan maamulka ridada ee puntland ayaa markii ugu horreysay shaaciyey tiro maleeshiyaad ka goostay maamulkiisa ee ku biiray kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixintan inoo haya cabdi xirsi qarjab oo ah la taliyaha amniga ee siciidini ayaa sheegay in kun saddex boqol toddobaatan lix askari oo maleeshiyaad ah kana mushaar qaata kooxda ridada soomaaliya ay ku sugan yihiin ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ridada puntland sarkaalkan ayaa sheegay inay maleeshiyaadkani horey uga tirsanaayeen maamulka ridada puntland balse ay dhowaana tageen magaalada laasxanood kadibna ay sheegeen inay ku biireen kooxda ridada ee xasan gurgurta hogaamiyo murtad cabdi xirsi qarjab ayaa intaasi raaciyey in sababta kooxda gurgurta lacagta u siinayo maleeshiyaadkaasi ay tahay inay carqaladayaan ammaanka deegaanada puntland niyo horta ciidan aan dowladda ka amar qaadan oo hub haysto hadda meel aadaya oo meel kale laga maamulo siistan dawlina maaha siistan bila'aadnina maaha adduunkana wax ku dhaqmaa ma jiro laakiin aniga ciidanka hadda puntland joogo dowladda federaalka ah ee puntland mushaarka ku siiso tiradiisaan hayaa iyo meelahay kala joogaan kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo lix qof wey waxba qarin maayaan kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo lix qof baa puntland ku nool dowladda federaalka mushaar ay siiso uguna talagashay puntland inay ku calqaladayso jiritaankeeda iyo amnigeeda dhowaan ayahayd markii maleeshiyaad ah ka goostay maamulka ardada puntland ay gaareen magaalada laasxanood halkaasoo ay ku shaaciyeen inay ku biireen kooxda ardada ee gurgurtay maleeshiyaadkaasi ayaa dib ugu soo laabtay deegaanada puntland balse dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa ka cabsi qabaa inay isku dhacyo dhex maraan maleeshiyaadkaasi cidani iyo kuwa kooxda ridada ku biiray ee deegaanadaasi ku dhaqan mahadsanid abushayba munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka fiidow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayay siddeed iyo labaatan arday oo dhammaysatay barashada qoraalka iyo akhriska kuwaas oo wax ku barta markaska caaisha binti abibakar sidiiq deegaanka fidow ee hoostaga ah degmada mahdaay ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo dhaqanka iyo marti sharaf kale ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska iyo farqurxinta ee markaska caaisha binti abibakar sidiiq ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho واعلموا أن طلب العلم فرض واجب على كل مسلم ومسلمة حيث قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالعلم قبل القول والعمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ثانيا أقول للمعلمين والأمراء وجميع حركة الشباب المجاهدين جزاكم الله خير الجزاء ورفع الله درجاتكم في الدنيا والآخرة بسم الله الله وين magaciisan ku bilaabaya allah soo raxmaan in naxariista guud ahaan naxariista allah soo raxiim in naxariista gaar ahaan mu'miniinta maalinta yawmul qiyaama u naxariista ara'ayta bal ka waran nabi maxamedow alladii kii yukadibu biinina bidiini maalinta yawmul qiyaama fadalika kaas alladii kii waaye yadacu lyatiima adoonta riixayay walaa yuxudu aana ku boorinaynin calaa dacaami lmiskiini miskiinka quudintiisa waweylun halaag lilmusaliina kuu dukaday u sugnaad alladiina kuwaasoo hum can salaatiim salaadooda saahuuna hilmaansan alladiina kuwaasoo hum yuraa-uuna dadka istatusinaya wayamnacuuna haddana diidaaya almaacuuna maacuunta عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير اتق الله لكبخ حيثما كنت مال البوادهات وأتبع رعسي السيئة حمانت الحسنة هناك رعسي تمحها ويترسا وخالق الناس دتك خلقا بخلق حسنة دبيعة ونكسا رواه الترمذي وقال حديث الحسن أن الله ألي خلقنا ونعوري ورزقنا وننا إرزاقي ولم يتركنا نوغمتهجين هاملا عيار عيار بل إسكبدا يا أرسل وحو نوصو دل إلينا حقنا رسولا رسول فمن أداعه قفكي أديعانه دخل الجنة جنة يوغلي ومن عساه قفكي عاسين دخل النار نار يوغلي والدليل حاو دليل قوله تعالى ألا هذا الكيسة إنا أنغا يا أرسلنا درنا إليكم حقينا رسولا رسول شاهدنا مرخاتك عليكم دشينا كما سيدي أرسلنا أن قدرنا إلى فرعون فرعون رسولا رسول فعسى هو عاسي فرعون فرعون الرسول رسولك فأخذنا هوان قبني أخذا قبشو وبيلا يدرا allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan naga dhigeen dad muslimiin ah isugu keenkeena makaankiisa sharafta leh waxaanahay gabdhihii fa- barbarka ee muslimaadka degmada mahadaay waxaan baranay farbar anakoyna madow oo meel madow fadhinaa noola imaada macalimiintan kheyr allaha siiyo mujaahidiinta soo dirtay kheyr allaha siiyo waxbaan baran dad hadda meeshii wax ku qoran yihiin caribi kicinaya ayaa nahay ilaahay ayaa ku mahadsan mujaahidiinta ayaa ku mahadsan mugdi waa ka baxnay insha allah haye sundus waxaa laga rabaa inaad akhrisid kelimadda meeshaan ku qoran adigoo ugu dhawaaqaysid qaabkii laydinsoo farbaray
shariba shariba shariba maasha allah farxiyo waxaa laga rabaa inaad ku dhawaaqdid kelimadda halkan ku qoran adigoo isticmaalaysid qaabkii farbarka uu socday bismillah umira umira umira maasha allah haye mudiirka markaska caaisha binti abibakar sidiiq ee deegaanka fidow oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyey taariikhda markaska iyo heerka ay marayso waxbarashadiisa insha allahu tacaala haddii aan ka warbixiyo markaska caaisha binti abibakar sidiiq liqaryati fido limuxaafadati mahadaay liwalaayati shabeelle alwusda alislaamiya waxaa la furay toddobadii bishii labaad kun afar boqol afartan labo ama toddobada bishii safar sidaa u taqaanaan markaska wuxuu ka koobnaa afar fasal saddex ka mida waxay ahaayeen alqiraa'atu waalkitaaba qaybina waxay aheyday qolo loo diyaarinayay machadka khadiija binti khuweylid inay u ka furmo degmada wakhaasatan marxalada tamhiid bay ku jiraan qaybta markaa ugu horeysa ee maanta qalin jebinaysa waxay ka koobnaayeen soddon iyo saddex qofood sidoo kale waxaa ka mid ahaa shan iyo toban qofood oo loo diyaarinaya machadka khadiija binti khuweylid haddii aanu soo noqdo marka siddeed iyo labaatanka qalin jebinaysa siddeed iyo labaatankii waxaa u imaaday taariikhdu markay aheeday shantii bishii rajab rag oo soo dira maktabka dacwada xarakada waxay ka qaadeen imtixaan weliba imtixaan aad maaragtay u adag buu ahaa bifadlillaahi waraxmatihi siddeed iyo labaatankii shan ka miduhu waa mumtaaz shanuna waa jayid jiddan waa toban lixuna waa jayid waa lix iyo toban lixuna waa maqbuul waxaan leenahay marka siddeed iyo labaatanka laba iyo labaatan ka midihii martabade laga rabay bay taagan yihiin insha allahu tacaala naqiibka beesha guundhabe ee wilaayada shabeellada dhexe naqiib ibraahim waranley oo goobta ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe juhdiga ballaaran ee uu ku bixinayo horumarka bulshada isagoona sidoo kale la dardaarmay ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska alxamdulilah ilaahay mahad iskale meesha aan askugu imaanay makaankan sharafta leh wax badanaa ma aragtay aan ugula marqaatiya nala tusa intan waddankan joogay aan nabadoon usoo ahaay weli isoo marintanoo kale juhdigaa muuqdo walaayada ma aragtay islaamka waa dadaashay allah ma aragtay ka abaalmariyo miisaankooda qayaam allah ku kabo gabdhahana ma aragta nagu markhaatiyey waxaan u malaynaa dadaalkooda ma aragta wax muuqdo nagu markhaatiyey waa dadaaleen farbarkii wixii ma aragta gabdhihii wax qoray oo in loo qori kiciyey dadaal badanaa meesha muuqdo ajir allah ka siiye walaayada iyo ma aragta intii marti oo kasoo qayb gashay maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa dardargelin xoogan ku wadaa horumarinta heerka waxbarashada ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee mudug ayaa soo gebagabaysay dacwatul aryaaf ka socotay deegaanada wilaayadaas waa kan cabdiraxiin sheekh cali
wilaayada islaamiga mudug ayaa ku dhawaaqday olol dacwadeed loogu magac daray cilmun wa camal oo socday muddo saddex bilood ah kaas oo dacwada lagu gaarsiinayay bulshada ku dhaqan deegaano fara badan oo ka mid ah wilaayada mudug guddiga loo xilsaaray gaarsiinta dacwada deegaanada ay soo mareen ayaa waxay kale yihiin dhalwo ilbir ris dumaaye miliqo camaaro gumar qoriley caad caliyaale xarfuudo maxamuud yabar iyo dhalwo dhammaan dadka ku nool deegaanadaasi guddiga ka socday dacwada waxay u qabteen dowraad goob kastaoo ay kaga sugan yihiin deegaanadaasi uu gaaray guddiga ay wilaayadu u xilsaartay xafladdii lagu soo gebagabaynayay xamlada shicaarkeedu uu ahaa cilmun wa camal waxay ka dhacday degmada jowleh xafladda gunaanadka u ahayd xamlada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin culimmo macallimiin nuqabo iyo marti sharaf waxaa ka warbixiyey waxqabadka guddiga dacwada mid ka mid ah macallimiintii xamladii soo idlaatay cilmun wa camal waxaa ka mid a deegaanadaas dacwadu ay martay ee ka tirsan gobolka mudug deegaanka loo yaqaano dhalwo waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano ilbir waxaa ka mid a deegaanka ris waxaa ka mid a deegaanka dumaaye waxaa ka mid a deegaanka miliqo deegaanka camaaro waxaa ka mid a deegaanka gumar waxaa ka mid a qoriley waxaa ka mid a deegaanka caad waxaa ka mid a deegaanka caliyaale waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano tuulaha baraawe waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano xarfuudo waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano maxamuud yabar waxaa ka mid a deegaanka loo yaqaano dabagalo ilaahay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu watacaala intaasoo dhan noo suurtageliyey maritaankeeda dacwadan muqararka iyo daraasooyinka lagu bixinayo way kala duwanaayeen daraasadu iyadoo kala duwanayd waxaa ka mid ah asaasiyaad fiddiin oo maktab uu daabacay waxaa ka mid ah asiira nabawiya oo iyadana warqada laga diyaariyey waxaa ka mid ah nawaaqid lislaam baa ka mid ah waxaa ka mid ah kitaabka loo yaqaano tajriid altawxiid almufiid lilmaqrizi raxmatullaahi caleyh waxaa ka mid ah tuxfat lmucalim oo macallimiinta dugsiyada loogu talagalay waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo suurado mukhtaaraad ah laga doortay waxaa ka mid ah duruus lmuhima licaamati lumma ibnu baas uu leeyahay oo ayana risaalo ah waxaa ka mid a khulaasada fiqhu taajir almuslim waxaa ka mid a fiqhu lmuyasar calaa arkaan alislaam daraasooyinkaas oo ay dadku ku kala duwanaayeen oo deegaanba ay wax ka baxeen ilaahay fadligii waxaa laga yaabaa meelaha qaar halkii qofba in loo akhriyo saddex risaalo meelaha qaar laba loo akhriyo ayaa laga yaabaa guud ahaan rasaa'ilka ay wilaayadu qaybisay oo dadka loo qaybiyey warqado iyo kutubo caadiyaba waxay gaarayaan ilaa toddoba kun oo risaalo oo warqado iyo isugu jira risaalooyin caadi iskugu jira ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan nuqabada wilaayada islaamiga mudug ayaa si diiran u soo dhoweeyey xamlada dacwiga ah iyagoona ka codsaday wilaayada in loo soo celceliyo xamladan oo kale oo saameynta ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanada sida reer miyiga ama xoolodhaqatada oo ku nool deegaanada fogfog si loo baro cilmiga sharciga ah loogana saaro jahliga dillooday dowladii ka socotay gobolka mudug muddada saddexda bilooda dacwadaas annagoo soo ikhtiitaamkeedii fadhina allihiina gaarsiiyey ee nabadda noogu dhammeeyey deegaanadii loogu talagalana soo martay allihii noo keenay oona makansiiyaan in badan u mahad celinaynaa alxamdulilah suma alxamdulilah annagu waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa oon ku faraxsannahay ummadda muslimiinta ee gobolka mudug ku nool dacwada la gaarsiiyey afar iyo toban tuulo ummaddii joogtay wax soo baray oo diinta islaamka intaa ka fidiyey waxaanu leenahay gobolka mudug ayaa saddex bilood iyo habeeno dheeriya ay walaalahaasi logeynayeen oo ay ummadda waxbarayeen waxay ay waxbareen ilaahay ha xifti siiyaanu leenahay ayaguna wixii ay intaas bareen ilaahay miisaanka ha u saaro oo ajir allah ka siiyaanu leenahay ugu dambayntiina waaliga wilaayada islaamiga mudug ayaa u mahadceliyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan wuxuuna intaasi raaciyey sheekh xasan abu xamsa sida ay codsadeen nuqabada wilaayada in la badin doono xamlaadka dacwiga ah ee lagu gaarsiinayo bulshada reer mudug dacwada waxaan joognaa khitaamkii dacwatu aryaaftii saddexda bilood noo socotay maantay noo soo gebagabowday ilaahay baa ku mahadsan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida codsiga ku jirtay nuqabadeenna codsigooda sida ku jirtana in dacwada la hormariyo oo walaalaha magdabka dacwadu ay dadaalkooda sii labanlaabaan oon dacwadu istaaginna insha allahu tacaala waa waa rajaynaynaa jasaakum allahu khayran baaraka allah fiikum marka waxaan leenahay in marka la mutaabaceeyo oo halkii laga sii wado oo dadku roobku hadduu yar yahay oo maalin uu do-o wuxuu soo dhalayaa waa iska yar tahay ama maalmo yar do-o laakiin wuxuu u baahan yahay roobku inuu noqnoqdo cilmiguna waa roob waaye dux roob waaye marka cilmigu in dadka lagu celceliyo oo qulubtooda la soofeeyo waan sii wadi doonaa insha allahu tacaala dadaalkaas culummada ay bixinayaan nuqwaduna inay doorkooda ka qaataan ayadana waa waa rajaynaynaa waana ku lahaayeen intii horena waa ku lahaayeen inta dambena waa ku yeelan doonaan mas-uuliyiinta wilaayada mudug oo kan maktabka dacwada wilaayada waxay ku dadaalayaan sidii ummadda muslimiinta reer mudug aqoontooda diimeed sare loogu qaadi lahaa aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin sheekh cali warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu